alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala ali muxamed baabu salaati alkhawf xadiiska afar boqol iyo shan iyo toddobaatan waa can saalix ibni khawaat can man sallaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam yowma dati riqaac salaata alkhawfi waxa uu markaa saalix ibni khawaat ka soo wariyey can man sallaa ciddii la tukatay maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirhkiisa yowma daati riqaac maalintii daati riqaac yacni ghaswada la yidhaahdo salaata alkhawfi yacni salaadda salaatulkhawfka la tukatay ana daa'ifata nin koox sallat ay tukatay macahu nebiga sala allahu alayh wasalam la jirhkiisa wa daa'ifatan kooxna wijaaha alcaduwi yacni cadowga yacni muqaabilkiisa inay joogtay fasallaa biladiina macahu rakcatan waxa uu nebigu tujiyey sala allahu alayh wasalam biladiina kuwii macahu isaga weheliyey rakcatan ragcad buu tujiyey uma habata qaa'iman dabeedna waxa uu sugnaaday qaa'iman xaaluu yahay mid taagan wa atamuu waa dhammaystireen lianfusihim nafahoodii ayay markaa u dhammaystireen bimacnaa iyagaa iskood u dhammaystiray oo salaaddii markaa ku daray yani markaa wixii ka dhinaa oo ragcaddii kale yacni tukaday uma insarafuu dabeedna waa gedoomeen fasafuu wijaaha alcaduwi waxay isi safeen yacni cadowga marka isagaa yacni muqaabilkiisii bimacnaa hortiisii bay isi safeen wa jaa'at aldaa'ifatu alukhraa waxaa timi kooxdii markaa kale ayaa timi fasallaa bihim alrakcata alatii baqiyat waxa markaa uu tujiyey nebigu sala allahu alayh wasalam alrakcata iyaga ayuu tujiyey alrakcata ragcaddii allatii taasoo baqiyat markaa yacni hadhay ayuu iyaga tujiyey uma habata jaalisan dabeedna waxa uu ku sugnaaday xaaluu yahay mid markaa fadhiya ayuu sugnaaday wa atamuu iyaguna waa dhammaystireen yacni salaaddii lianfusihim nafahooday u dhammaystireen uma sallama bihim dabeedna markiisa markaa waa yacni markaa la salaamad naqsaday oo bimacnaa isagii baa salaamad naqsaday markaas iyagiina la salaamad naqsadeen muttafaqun caleyhi waa la isku waafaqsayen bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wa hada lafdu muslimin kaasina waxa uu yahay lafdigii muslim weeye wa waqaca fi lmacrifati libni mandah waxaa ku dhacay markaa kitaabka markaa kitaabuulmacrifa la yidhaahdo oo ibnu mandah u sugnaaday can saalix ibni khawaat can abiih yacni taana waxa uu ku radinayaa culammada qaarkood oo yidhi yacni kutubta markaa fiqiga qaarkood sida ay yidhaahdaan can saalix ibni khawaat can abiih taasi markaa asal kutubta xadiiska kuma laha taasu wuxuu tilmaamaya inay asal ku leedahayoo yacni markaa kitaabkaaba ay ugu soo aroortay sidaas ay ugu soo aroortay ayuu markaa tilmaamaya halkan waxaynu ka gelaynaa salaadda layaha salaatu alkhawf ama salaadda markaa cabsida qofku markuu cabsi ku sugan yahay sida uu tukanayo ama qaabka uu tukanayo salaatulkhawfka qur'aankana waa lagu sheegay oo ilaahay waa inoogu sheegay waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum daa'ifatu minhum macaka walya'khuduu aslixatahum faida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum walta'ti daa'ifatun ukhraa lam yusalluu falyusalluu macak alaaya marka waxa weeye axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam salaatulkhawfka waa ku soo arooray waxaa markaa yacni laga qaadanaya aayadda iyo axaadiistaba arrinka markaa salaatuljamaaca sida loo adkeeyey oo iyada oo yacni markaa lagu sugan yahay cabsi ayaa haddana qaab jamaacadii loo tukado oo yacni markaa waxa weeye ayaa laynoo sharciyey ama safar iyo cabsi iyaday labaduba kulmeen oo uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu musaafir ahaayo sadcaal ahaa misena waxa weeye uu ahaa yacni mid cabsi ku sugan oo cadowgii markaysaga ay yacni markaa hor joogaan ama ku dhow yihiin ayaa haddana qaabkaa jamaacada ay u tukanayeen taasna waxay ku tusinaysaa markaa inay salaadda jamaacadu inay waajibto xadaran wa safaran yacni wakhtiga uu qofku neg yahay ee uu deggan yahay iyo wakhtiga uu qofku sadcaal ka yahay mar kastaba inay salaadda jamaacadu markaa waajib tahay hadduuna heli karo ciduu markaa la tukado jamaaco taas yadaa ayay markaa ku tusinaysaa ahlucilmiga qaarkoodna ka qaateen salaatulkhawfkuna wuxuu u soo arooray kayfiyado badan oo kala duwan buu u soo arooray culamada qaarkood waxay yidhahdeen ilaa toddoba siyood ama lix siyood ayuu u soo arooray bay yidhahdeen culamada qaarna waaba ka sii badiyeenoo waxay yidhaahdeen ilaa dhowr iyo toban ilaa lix iyo toban markaa siyood oo kala duwan ayaa salaatulkhawfka u soo aroortay fuqahada qaarkood waxay doorteen yacni kayfiyaadka qaar ka mid a laakiin sababku waxay tahay kayfiyadahaasi waa afcaal wax tacaarud la yidhahdaa kama dhexeeyo yacni marba waxa weeye sidii ku munaasibkaa ayaa la samaynaya marba xaaladda ku munaasibkaa iyo sidii ku munaasibkaa baa la samaynaya kayfiyadda hore ee markaysagaa xadiiska uu sheegay saalix ibni khawaat waa markaa yacni kayfiyadda daahirka ah aayaadkuna sheegayaan oo marka aayadda qur'aanka ee salaatulkhawfka ku soo aroortay aynu tilmaamaynay waa kayfiyadda marka ay tilmaamayso oo inuu markaa imaamkii salaaddii uu tukado ragcaddii koowaad inuu qolo tujiyo qoladii kalena cadowga ay hor joogto ragcaddii labaad markuu isu taago ayuu qiraa'ada dheeraynaya waa taagnaanayaa yacni markaa waxa weeye qiraa'o dheer ayuu markaa akhrinayaa qoladani markaa waxay dhammaystiranayaan ragcaddii labaad ayay markaa dhammaystiranayaan salaaddii markaa rubaaciga ahayd ee bimacnaa afar afarta ahayd yacni markaa qasri markay sameeyaan ragcaddii ka dhinnayd ayay waxa weeye yacni markaa ku darayaan ragcaddaas markay ku daraan ayay dabeedna markaa salaamad naqsanayaan markay salaamad naqsadaan bay qoladii isbeddelayaan qoladiina waa soo weydaaranaysaa waxay ku soo gaadhaysaa markaa taagnida ayay imaamkii ku soo gaadhaysaa isagoo taagan ragcaddii labaad oo qiraa'adii ku sugan dabeedna ragcaddaa labaad bay ku xidhanayaan ragcaddaa labaad bay ku xidhanayaan ragcaddaa labaad bay la tukanayaan markay la tukadaane uu atixiyaadka gaadho ayuu dabeedna markaa fadhiisanayaa yacni fadhiga ku sugnaanayaa oo adciye iyo markaa ducooyin iyo markaa yacni uu ku mashquulaya sidaas oo kale ayuu markaa samaynaya dabeed markuu sidaas iyadaa sameeyo ayay iyaguna markaa ragcaddii kale ka dhinayd bay markaa soo dhammaystirayaan fadhigay ku soo gaadhayaan dabeedna markaasay wada salaamad naqsanayaan imaamku intuu salaamad naqsado iyaguna salaamad naqsanayaan qaabka noocaas ah yacni marka waa kayfiyad ka mida kayfiyaadka uu salaatulkhawfku yacni u soo arooray ayay markaa ka mid tahay waana mashruuc xadiiska afar boqol iyo lix iyo toddobaatan waa can ibni cumara cabdillahi ibni cumar waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi ghazawtu maca annabiyi sala allahu aleyh wasalam ghazawtu waa la duulay buu ihi maca annabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga la jirkiisa qibala najdin xagga najdi xigta ayaan markaa ula duulay fawaazayna alcaduwa fawaazaynaa waxaanu markaa la simannay alcaduwa cadowgii fasaafafnaahum waa la safannay oo bimacnaa waxa weeye hortoodii baanu markaa safannay iyaguna waa waa soo safteen anaguna waa safannay faqaama rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa istaagay yusalli bina isagoona tujinaya faqaamat daa'ifatun macahu markaasaa waxaa istaagtay koox baa macahu nebiga sala allahu aleyh wasalam la jirkiisa istaagtay wa aqbalat daa'ifatun cala alcaduwi waxay markaa qaabishay kooxna cala alcaduwi cadowgii bay qaabishay oo markaa ay hortoodii isku beertay wa rakaca biman macahu nebigu sala allahu aleyh wasalam waa la rukuucay ciddii weelisay wa sajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday waa labadii sujuudood ee markaisaga waxaa ragcadda suma insarafuu dabeedna markaisagaa waa gadoomeen makaana daa'ifati alatii lam tusalli meeshii kooxdii aan tukannin ayay u soo gadoomeen fa jaa'uu waa yimaadeen oo fa rakaca bihim rakcatan yacni markaa ragcad buu iyagana tujiyey wa sajada sajdatayni laba sujuudoodna waa sujuuday yacni markaa fa rakaca bihim rakcatan rukuuc buu la rukuucay yacni ragcadda laba siyood baa loo isticmaala mar rukuucdaa looga jeedaa ragca marna ragca waxaa looga jeedaa ragcadda oo isku dhammaystiran marka fa rakaca bihim waa la rukuucay rakcatan rukuuc buu la rukuucay wa sajada sajdatayni laba sujuudoodna waa sujuuday suma sallama dabeedna waa salaamad naqsaday fa qaama kullu waaxidin minhum mid kastoo ka midii waa istaagay fa rakaca linafsihi naftiisa waxa uu rukuucay bimacnaa gaarnimadiisa rakcatan rukuuc وسجد وسجودي سجدتين لبا سجود متفق عليه وان اسكوا فقسيهاي وهذا لفظ البخاري كاسنا وحوي ولفظ البخاري مركا حديث كان وحا وافقسيهاي حديث كي صالح بن خوات ايو مركا معنى اهان آه وافقسيهاي حديث كافر بقول تضبئي تضبات وعن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وحا لغا سوريي انه يريد shahidtu waa xaadiray oo waa ka qayb galay maca rasuulilahi sala allahu alay slm rasuulka la jirkiisa salaatalkhawfi baan xaadiray fa safanaa safayni nebigu waana safay buu yihi sala allahu alayh wasalam laba saf safun khalfa rasuuliillahi sala allahu alayh wasalam saf nebiga ka dambeeya waalcaduwu baynana wa bayna alqibla iyadoo cadowguna annaga iyo qiblada noo dhexeeyo fa kabbara anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu waa takbiirta allahu akbar buu yidhi wa kabbarnaa jamiican annaguna markaysaga waxaa dhammaantayo waa takbiiranay uma rakaca dabeed waa rukuucay wa rakacnaa jamiican anaguna dhammaan waa rukuucnay uma rafaca ra'sahu dabeed markaysagaa madaxiisa ayuu sare u qaaday min alrukuuci buu sare uga qaaday wa rafacnaa jamiican annaguna dhammaantayo madaxii ayaanu sare uga qaadnay rukuucdii uma inxadara dabeed markaysaa markaa waa yacni markaa ku daadegay bisujuudi sujuuddii buu ku daadegay bimacnaa hoos buu markaa yacni sujuuddii ugu hoobtay bay markaa noqonaysaa wasafu aladii yaliihi isaga iyo wasafu safkii aladii kaasoo yeliihu isaga xiga ayaa sujuuday wa qaama asafu lmu'akharu safkii dambena markaysaa markaa waxa uu yacni ahaaday mid yacni taagan fii naxri alcaduwi cadowga markaysa waxaan markaa dhuuntiisa ayuu markaa taagan yahay falamaa qada sujuuda markuu sujuuddii markaa yacni uu dhammaystay ee bimacnaa sujuuddii ka soo toosay qaama asafu aladii yaliih waxa istaagay safkii markaa ka dambeeyey ayaa markaa istaagay safkii ku xigay ayaa istaagay fadakara alxadiisa xadiiskuu sheegay wa fii riwaayatin riwaaya xadiiska ka midana waxaa ku sugnay suma sajada waa sujuuday wa sajada macahu asafu alawalu safkii horreeyey baa la sujuuday falamaa qaamuu markay istaageen sajada asafu athaani safkii labaadna waa sujuuday uma ta'ahara asafu alawal wa taqadama asafu athaani safkii markaa dembeeyey baa soo hormaray safkii horreeyeyna waa dib dhacay uma ta'ahara waa markaa yacni daba maray asafu alawalu waa la isbeddelay safkii soo horreeyey ayaa markaa dib u baxay safkii markaa dembeeyeyna horuu u soo maray fadakara mislahu xadiiskaa hore lasoo sheegay mid la macnaa buu markaa sheegay wa fii aakhirihi waxaa ku sugnay suma sallama nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebiga ayaa salaamad naqsaday wa sallamnaa jamiican annaguna dhammaantayo waa salaamad naqsannay rawaahu muslim muslim baa xadiiska saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskani waxa uu tilmaamayaa kayfiyad ka duwan kayfiyaddii xadiiskii hore oo waxa uu tilmaamayaa xaaladda yacnii culammadu waxay ku xambaareen marka cadowgu xagga qiblada ku beegan yahay cadowgu marka xagga qiblada uu ku beegan yahay xaaladda caynkaas ah waxaa markaa la samaynayaa in yacni markaa ay wada tukadaan ayay nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu ay sameeyeen laba saf buu markaa yacni ka dhigay yacni markaa laba saf ayuu markaa ka dhigay salaaddiina waa tujinaya nebigu sala allahu aleyh wasalam marka waxa weeye qiyaamka rukuucda ictidaalka intaba markaysagaa nebiga way mutaabacaynayaan dhammaantood labada safba laakiin sujuudda marka uu sujuudo ayaa waxa weeye hadday wada sujuudaan dee cadowgii inuu ku soo yaaco aynay ogeyn baa laga yaabaa ee waxa weeye tartiibta ku sugani waxay tahay safka hore ayaa markaa la sujuudaya nebiga qolada kalena waa taagnaanaysaa hubkoodiina waa sidataa qolada kalena waa taagnaanaysaa ictidaalkii bay ku baaqi noqonaysaa ictidaalkii ay taagnayd ee rukuucda ka toostay sidaasay ku baaqi noqonaysaa marka waxa weeye yacni markaa sujuuddii uu dhammaysto oo labadii markaa sujuudoodba marka ay sujuudaan xaaladdaas ayay isdaba marayaan oo qoladii markaa yacni soo horraysay ayaa waxa weeye waxay noqonaysaa markaysaga xagga dambay maraysaa qoladii dambaysayna way soo hormaraysaa dabeedna markaas iyaguna sujuudayaan oo sujuuddii soo dhammaysanayaan yacni markaa sujuuddii ayay markaa soo dhammaysanayaan marka adigu qaabka noocaas ah isku mar baana marka dambena la salaamad naqsanaya marka dambena isku mar ayaa markaa la salaamad naqsanaya marka qaabkaasna waxa weeye waxay ka mid tahay kayfiyad ka mid ah kayfiyaadka markaa salaatulkhawfka nebigu sala allahu aleyh wasalam u tukaday ayay ka mid tahay xadiiskii afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wali abi daawuuda waxaa u sugnaaday can abi cayaashin azuraqiyi abu daawuud waxaa u sugnaaday uu soo wariyo can abi cayaash azuraqi uu ka wariyey misluhu kaa mid la mida wazaada wuxuu kordhiyey annaha kaanat bicusfaana meesha cusfaan la yidhaahdo in waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu sidaas yacni marka ay tahay meeshuu sidaa ugu tukaday cusfaan makaanka la yidhaahdo inay tahay makaanka cusfaan la yidhaahdo inay markaa tahay yacni markaa weeyaan ayaa markaa u siyaadiyey xadiiska marka abi cayaash waxa weeye waa xadiis saxiixa yacni culammaduna marka ay tilmaameen inuu markaa saxiix yahay culamo badan baana markaa saxiixiyey culammada markaa saxiixiyey waxaa ka mid ah horta waxaa soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed iyo nasaa'i iyo ibnu abi shayba ibnu jaaruud daara qutni xaakim bayhaqi intuba waa soo wariyeen culamada markaa saxiixisay waxaa ka mid a xaakim oo yidhi saxiixun calaa sharti shaykhayn dahabi oo ku waafaqay ibnu xibbaan oo saxiixiyey daara qudni oo saxiixiyey bayhaqi oo saxiixiyey bakawi oo saxiixiyey nawawi oo saxiixiyey waxaa ka mid a yacni mundiri oo isaguna markaa yidhi sanadkiisu waa jayid wakadalika ibnu xajar oo isaguna isaabada yidhi sanadkiisu waa jayid isaguna yidhi waxaa ka mid a ibnu kathiir oo yidhi isnaad saxiixu leeyahay shawaahidna weliba waa leeyahay shawaahidna yacni markaa waa leeyahay waxaa ka mid a markaysa waxaan markaa yacni shawkani waxa uu idhi yacni ragga markaa xadiidka soo warinaya rijaaluhu rijaalu saxiix halkaasna waxaan baraarujinayaa yacni marka la yidhaahdo nin caalimi uu yidhaahdo rijaaluhu rijaalu saxiix yacni uma dhiganto waxa weeye xadiidku waa saxiix uma dhiganto yacni farqa udhexeeya haddii la yidhahdo rijaaluhu rijaalu saxiix haddii la yidhaahdo macnaheedu ma aha xadiidku waa saxiix waayo xadiidka saxiixu shuruuduu leeyaho shan shardi waa in laga helaa waxa uu faa'iideeyey in marka la yahay rijaaluhu rijaalu saxiix hal shardi oo shantii ka mida in la hayo ayuunbaa markaa yacni meesha ka xasishay oo ragga soo wariya inay markaa siqaad yihiin ayuunbaa marka isagaa meesha ka imanaysa laakiin waxa weeye umuurihii kale oo ku saabsan markaysa waxaan marka inqitaac ma jiraa itisaalkii markaysa waxaa ma xidhiidhsan yahay mise xadiidku waa munqatic yacni markaysaga macluul ma yaho cillo markaysaga khafiyaa ma ka madhan yahay mise kama madhna oo qaadixo ah yacni marka shuduud ma ka madhan yahay mise kama madhna yacni waxa weeye waxyaalaha noocaas oo dhani meesha waa ka baxeen waxyaalaha noocaas oo dhami waa ka baxeen rijaalu saxiix marka la yidhaahdo waxay markaa aqbali kartaa markaa ragga qaarkood dabdigoodu markaysaga weliba inaanu qawi ahayn oo waxaa jira markaysaga ragga saxiixa wax loogu wariyo dee waxaa ka mida markaysaga qaarna mutaabaca loogu wariya qaarna waa lagu ixtijaajaa qaarna asxaabu saxiix waa xujaystaan oo waa daliishadaan oo iskood ba markaysa waxaan ay qawi u yihiin yacni qaarkoodna waxa weeye waxay markaa ugu wariyaan marka bilmutaabaca yacni marka iyaga oo wax kale markaa ku quweynaya marka sidaas aawadeed rijaaluhu siqaat haddii la yidhahdo ama rijaaluhu rijaalu saxiix la yidhaahdo macnaheedu ma aha marka xadiisku waa saxiix ma aha ee wuxuu markaa yacni u baahan yahay shuruudihii kale ee saxiixu lahaa in la hubsado ayuu u baahan yahay xadiisku muttasil ma yahay cilla qaadixa ma ka madhan yahay shuduud ma ka madhan yahay wahalu majara marka waxa weye calaa kulli xaal nawcan ma waa la iska istinaasi karaa laakiin marka waxa weeye lama odhanayo waxa weeye wuu saxiixiyo la odhan maayo waxaa kaloo ka mid a culamada markaa saxiixisay shamsu xaq aabaadi oo isaguna markaa sanadka xadiidka waa saxiixiyey sharafu xaq aabaadi ama maxamed ashraf yacni marka waxa weeye isaguna cawnulmacbuudka waa ku saxiixiyey albani iyo waadici iyo yacni marka adigu calaa kulli xaal aad iyo aad bay u badan yihiin culamada markaa saxiixisay marka xadiiskaasi waxa uu yahay xadiis saxiixa xadiiska horena xagga macnaha markaysaga waa ka waafaqsan yahay xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatan weli nasaa'iyi nasaa'i bay u sugnaato min wajhin aakhara weji kale uu ka warinaayo can jaabirin jaabir uu ka soo wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu sallaa uu tujiyey bitaa'ifatin kooxo min asxaabihi ka mida rakcatayni laba ragcadood uu tujiyey uma sallama dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam salaamad naqsaday uma sallaa dabeedna tukaday biaakhariina qaar kalena marka uu tujiyey aydan yacni lagu noqoyo rakcatayni laba ragcadood uu tujiyey uma sallama dabeedna markaa uu salaamad naqsaday xadiiskan markaa nasaa-ina waxa weeye waa xadiis markaa yacni saxiixa oo ay markaa culammadu markaa tilmaameen inuu markaa saxiix yahay yacni culammada markaa saxiixiyey xadiiska jaabirna waxaa ka mida markaa ibnu khusayma waxaa kaloo ka mida nawowi oo isaguna khulaasada ku saxiixiyey khulaasatulaxkaamka oo waxa uu odhanayaa rawaahu abu daawuud waanasaa'iyu biisnaadin saxiix abu daawuud iyo nasaa'i baa labaduba waxay ku soo wariyeen sanad saxiixay ku soo wariyeen shaykhulalbaanina saas in la eg isaguna waa saxiixiyey xadiidka afar boqol iyo siddeetan afar boqol iyo siddeetan wa misluhu xadiidkaa mid la midi liabi daawuud uu u sugnaaday oo can abi bakrata abi bakra marka isagaa laga warinayo nufayc ibnulxaaris baa magaciisa la yidhaahdaa marka xadiidkaas waxa uu la mid yahay xadiidka markaa nasaa-i labadana marka xasanulbasri baa labadaba soo wariyey oo marka waxa weeye xasan yacni marka can jaabir iyo xasan can abi bakra yacni marka labaduba yacni markaa weeyaan saas aawadeed culamada qaarkood waxay ku xambaareen inuu xasanulbasri xadiidkaa inuu laba shiikhuu lahaa ou labada saxaabi labadaba ka maqlay baa markaa culamada qaarkood ku tawjiihiyeen culamo badan baa xadiiska markaysa waxaan markaa tasxiixisay ama quwaysay waxaa ka mida ibnu xibbaan oo saxiixiyey waxaa ka mida xaakim oo yidhi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn waxaa ka mida markaysaga nawaawi ayaa marka isaguna waxa weeye saas si la eg saxiixiyey oo waxau yihi xadiisu abi bakrata saxiixun rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix waxaa ka mid a markaa ibnu kasiir oo yidhi markaa isnaad jayid oo qawiya ayuu xadiidka markaa ku soo arooray yacni irshaadku isaguna saas yada yacni uu ku yidhi albani ayaa isaguna saxiixiyey waadici ayaa isaguna xadiidka taxsiiniyey marka xadiiskani calaa kulli xaal waa xadiis qawi ah waxaan kaloo baraarujinayaa zaylaci baa wuxuu odhanayaa xadiidka akhrajahu abu daawuuda bisanadin saxiixin can ilxasani can abi bakra yacni nasburaayaha ayuu zaylaci sidaa ku odhanaya bimacnaa sanad saxiixa ayuu abu daawuud ku soo wariyey oo xasanulbasri uu kaga warinayo xasanna can abi bakra uu ka warinayo marka tan noocaasi waxa weeye ma aha tasxiix xadiiska uu tasxiixiyey masaladan baraarujinaya waxay tahay tasxiix yacni markaa zaylaci xadiiska uu saxiixiyo la odhan karo wasaxaxahu zaylaci yacni ma aha sababta aan loo odhan karin waxay tahay yacni tasxiixu midna waa muqayad midna waa mutlaq yacni waxa weeye hadduu mutlaq iyo uu yidhahdo xadiiska sanad saxiixuu ku soo wariyey yacni waxa weeye wuu saxiixiyey xadiiska laakiin hadduu yidhaahdo yacni can fulaan cid aan saxaabadii ahayn ayuu ka saxiixiyey hadduu yidhaahdo macnaheedu waxa weeye saxaabi yacni ninkaa taabiciga ah wixii ka sokeeya yacni sanadku waa saxiix wixii ka dambeeya laakiin kaagamu warramin wixii ka dambeeya yacni ninka xaafidka ama muxadidka hadduu ku yidhaahdo saxiixun can fulaan can abilcaaliya can ilxasan yacni can qataada can acmash yacni ragga noocaas oo kale hadduu ku yidhahdo ayuu saxiix ka yahay waxa weeye yani hadalkuna wuxuu isagu yidhi aanay ahayn ee hadal nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo warinaya ama ficil laga soo warinaya ay tahay waxay tilmaamaysaa yani tasxiixiisu wuxuu muqayad ku yahay ilaa fulaan wixii ka dambeeya markaysaga wuxuu mucarad u yahay yani markaysaga linadari walbaxhi ayuu marka waxa weeye marka mucarad u yahay haddana siduu kuu tilmaamaya waa sidaas waayo xasan markaysaga waxaan markaa xasan albasri waa mudallis xadiidkana waa cancaneeyey marka wuxuu ku ishaarayaa halkaa wixii ka dambeeya in la baadhayo oo ay u baahan tahay in la baadho markaysaga bal samaac meeluu caddeeyey ma la hayaa xasan mise waxa weeye masaadirtaba wada cancanadaasuu ku wariyey oo markaa wada cancanadaa ayuu markaa ku wariyey taas iyadaa marka ayuu markaa yani tilmaamaya masalada noocaasna waa mas'ale daqiiqa oo markaysaga ka mid a waxa weeye culumta xadiiska ahlucilmiguna marka ay baraarujiyaan ahlucilmiguna yani ay baraarujiyaan saas aawadeed baa markaysaga bacdu naas ay ku kedsoomeen asar marka waxa weeye marka uu soo aroorinayo xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ou odhanayo markaysa waxa markaa bisanadin saxiixin can maliki daar yani qisa qisuu soo aroorinaya markaasuu leeyahy qisadaasi waxay ku soo aroortay sanad saxiixa can maliki daar bay ku soo aroortay qisadaasna markaysa waxa waa qiso baabutawasulka iyo markaysaga ku saabsan weeye tafsiilkeedana aad ku arki karto atawasul anwaacuhu axkaamuhu yani marka iyo kutubta la midka aad ku arki karto marka waxa weeye hadalka noocaas oo kale a dadka qaar ba waxay moodeen ama qubuuriyiinta qaarkoodba waxay moodeen oo u qaateen inuu waxa weye xaafid ibnu xajar inuu markaa qisadaa tasxiixiyey laakiin ahlucilmigu waxay baraarujiyeen muxadisiinta ahi inaan waxa weeye taasi ahayn saxiixin uu saxiixiyey yani marka alxaafid ibnu xajar yani qisadaas sababta aan u saxiixin waxay tahay tasxiixiisu wuxuu muqayad ku yahay can maliki daar laakiin maliku daar wuxuu u baahan yahay baxi ayuu u baahan yahay in isaga la baadho waxaanu ka mid yahay markaysaga min almajaahiil ragga aan la garanaynin oo wax u tarjumeeyey markaysaga aanu jirin oo marka waxa weeye tacdiiliyey marka maadaama sidaas yada ay tahay qisadu waxa weeye waa qisa daciifa qisa daciifa yani markaysaga weeyaan qisa daciifa yani markaa weeyaan marka waxa weye calaa kulli xaal tasxiixu hadduu muqayad yahay oo cid markaa saxaabadii ka sokaysa markaa lagu qaydo o la yidhahdo can fulaan buu ka asaxay sanadka wixii intaa ka dambeeya wuxuu u baahan yahay yani markaysaga baxsi iyo baadhitaan ayuu markaysaga markaa u baahan yahay waxaan filayaa markaysa waxaan marka hadda waa hore ay ugu dambaysay can maliki daar can rajulin inuu markaa odhanayaan u malaynaya ama markaysa waxaan marka adigu qisadu calaa kulli xaal yani marka inta uu yani inaga kaafiyey ibnu xajar mooyaane inta kale ee baaqiga ah ama maalik ha ahaato ama markaysaga mubham kaleo ku sugnaaday ha ahaadee yani marka ayaa waxaa ku sugan yani markaa dacfigu uu ku soo arooraya oo uu ku imanaya labadan xadiis labada mid walba yani sanadkiisa markaysaga waxaa ku sugan xadiiska nasaa-i iyo xadiiska abu daawuud mid walba waxaa ku jirta marka cancanatu xasan xasan oo cancanaynaya xasanna waa mudallis oo marka waxa weeye alxasan can jaabirin iyo alxasan can abi bakrah weeyaan marka waxa weeye maadaama ay caynkaas yadaa tahay labada mid walba markaysaga waxaan marka wax waa ku jiraan ha yeeshee markaysaga waxaan axaadiista kale la macnaaba markaysaga shawaahid marka u noqonaysa oo axaadiista markaysaga shawaahidda u noqonaysaana waa badan yihiin axaadiis markaysaga yani saa ku soo aroortay oo nebigu sala allahu aleyh wasalam qolo kasta inuu laba ragcadood tujiyey oo qoladii hore laba ragcadood oo quman inuu wada tujiyey ou dabeedna markaysaga markaa salaamad naqsaday qoladii kalena laba ragcadood inuu tujiyey ou dabeedna salaamad naqsaday yani markaa sidaas iyada ayay usoo aroortay labada ragcadood dambe u tukanayaano waxay u noqonaysaa markaa naafilo iyo sunnay u noqonaysaa labadii horena faralkii bay uga dhacaysaa labadii horena faralkii ayay marka uga dhacaysaa marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiisku wuxuu yahay waa saxiixun ligayrihi laa saxiixun lidaatihi labada xadiisba xadiidka afar boqol iyo koob iyo siddeetan waa can xudayfata xudayfe waxaa laga soo wariyay ana nabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu sallaa salaata alkhawfi uu tukaday salaadii salaatulkhawfka bi haaulaa'i rakcatan kuwa inuu ragca tujiyey yacni jama qoladii hore wa bi haaulaa'i rakcatan qoladii kalena markaysa waxaan inuu tujiyey ragcad walam yaqduu qolana may qallaynin qolana yani kamay daba tegin ragcaddii markaa kale bimacnaa ragcaddaasay ku salaamad naqsadeen rawaahu axmedu imaam axmed baa xadiiska soo wariyey waa abu daawuudaa soo wariyey wanasaa'iy baa soo wariyey wasaxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiiska markaa waa saxiixiyey oo waxa uhi waa xadiis saxiixa yani weeyaan xadiiskan culamo badan baa saxiixisay ibnu xibbaan mooyaane waxaa saxiixiyey ibnu khusayma waxaa kaloo saxiixiyey xaakim waxaa ku waafaqay dahabi waxaa kaloo markaa saxiixiyey albani waxaa kaloo saxiixiyey shucayb arnauud iyo marka acdumi intuba waa saxiixiyeen yani sanad saxiixa ayuu xadiis ku soo arooray sanad sanad saxiixa ayuu ku soo arooray yani maxamed ashraf cumar sharaf alxaq aabaadi waxau yihi walxadiisu sakata canhu lmualif walmundiri xadiiskan markaysa waxaan markaa mualifka oo yacni markaa abu daawuud ahi waa ka aamusay mundirina waa ka aamusay wa rijaalu isnaadi rijaalu saxiix ragga markaysa waxaa sanadkiisa ku suganna waa ragga saxiixa wax ku weriya yacni markaa saxiixa bimacnaa bukhaari ama muslim ragga wax ku weriya yacni wax loogu weriyo raggaa weey sukuudkii abu daawuud yacni u aamuso culamo badan baa markaa ictimaada waayo abu daawuud markaysaga hadal uu yidhi baa jira hadalkaasoo marka odhanaya yani kitaabkan waxaan ku sheegay dakartu fi hada alkitaab yani kitaabkan waxaan ku sheegay bimacnaa sunanka abi daawuud buu ujeedaa yani asaxiixa wamaa yuqaaribuhu wa yushaabihuhu saxiixa iyo wixii markaysaga waxaa markaa ku dhow saxiix iyo wixii markaa saxiixa shabahee markaa yani u eg saxiix u eg ayaan markaa ku sheegay wamaa fiihi dacfun shadiidun bayantuhu wixii dacfi darani ku sugan yahayna waan caddaynaya wixii marka waxa weeye taagdarro fara badani oo shadiid ahi shadiid buu ku qayday wamaa kaana fiihi dacfun shadiidun bayantuhu dacfi markaa darani wuxuu ku sugan yahayna waa caddaynaya yacni wixii aan ka aamusaana yacni waxa weeye yacni fa huwa saalixun saalix weeye marka ta noocaasa culamo badani waxay ka fahmeen xadiidka wuxuu abu daawuud yacni daciifin waaye uu ka aamuso inuu yahay xadiis xasan ah sidaas aawadeedna la xujaysan karo sidaas aawadeedna la xujaysan karo sidaas aawadeed baa culamo badani marka ay ictimaadeen sida uu u sheegayo yani marka waxaa ka aamusay mu'alifka oo abu daawuud ah ayaa ka aamusay waa ictibaarka noocaas ah laakiin calaa kulli xaal yani markaa saxiix ma aha xadiis kastoo abu daawuud ka aamusay inuu markaa yahay xasan cibaaradiisa lafteeduna kutusin mayso waayo wuxuu tilmaamay wuxuu dacfi fara yani markaa darani ku sugan yahay wamaa kaana fiihi dacfun shadiidun bayantuhu bimacnaa mafhuumka laga fahmayaa waxay tahay wixii dacfi darani aanu ku sugnayn laakiin dacfi ku sugan yahay daciif ah rubama inaanu caddaynin inay suurowdo yani taas iyadaabaa laga fahmaya waayo shadiid buu ku qayday walaslu fi lqaydi ixtiraazun asalna waxa u ah taqyiidka wax la qaydo yani ixtiraaz ayaa marka asal u aho in wax lagu bixinayo ayaa asal u ah marka dacfiga aan shadiidka ahayn inuu ku saarayo yani inaanu caddaynaynin ayaa halkaas ka soo baxaysa waa midda kale waxa kale uu yidhi yani waxa weeye wixii aan ka aamusaa fa huwa saalixun saalix weeye saalix isqilaaxa ay culammadu isticmaalaan ma aha ee xasan iyo saxiix bay isticmaalaan iyo daciif saalix markaa muxuu uga jeedaa ma saalix lilixtijaaj ba mise waa saalix lilictibaari waashawaahid yacni wuxuu saalix u yaho u suubamaa in la xujaysto mise wuxuu saalix u yaho u suubamaa in la istishaado xagga ictibaarka iyo shawaahidda iyo markaysaa wax marka la isku kabkabayo yacni inuu wax kabi karo ama la kabi karo kaasuu saalix u yahay miya marka taasna ixtimaal baa sidaas iyadaa uga sugan haddii la eego min xaysu lwaaqic yani marka axaadiis markaa yani badan oo uu abu daawuud ka aamusay baa jira marka isagaa daciifna ah yani marka axaadiis fara badan oo markaa daciif ah oo uu abu daawuud markaa sunankiisa ka aamuso aanu waxba ka odhanin ayaa markaa jira culamada ictimaada sukuudka abu daawuud oo xadiiskiisa taxsiiniya markuu ka aamuso sida haalibkaana waxaa ka mid a imaamu nawowi ayaa markaa ka mid a imaamu nawowi ayaa ka mid a haddana waxa weeye markaa wakhtiyada qaar wuxuu ictiraafay axaadiis markaa dacfigoodu markaa yani waadix yahay oo uu ka aamusay inay jiraan sidaas aawadeed buu markaa yidhi axaadiista qaar isagoo ka hadlaya xadiiskan wuxuu abu daawuud uga aamusay yacni lianna dacfahu daahir maxaa yeelay markaysagaa dacfigiisa iyo taagdarradiisu waa muuqata markaa daahirnimada ay daahirka tahay muuqato dacfigiisa iyo taagdarradiisu ayuu uga aamusay marka taasna waxa weeye imaamu nawowi laftiisu waxa uu qiray inay dhici karto axaadiis dacfigoodu daahir yahay inuu abu daawuud ka aamusay inay suuroobi karto ayuu markaa tilmaamay marka waxa weeye calaa kulli xaal culamada qaarkood waxay markaa yacni markay arkeen axaadiis dacfigoodu daahir yaho uu ka aamusaa inay jiraan waxay yidhaahdeen axaadiista marka abu daawuud ka aamusay waa la eegayaa markaa la eego haddii markaa wax dacfiyoo daahira lagu arko waa la daciifinaya laakiin wax dacfiyoo daahiri hadduu inoo muuqan waayo waa la xujaysanayaayo waxaa la odhanayaa waa xasanun cinda abi daawuud marka calaa kulli xaal mar haddii waxa weeye qaacidadii la sheegayay ay burtay oo ku saabsanaa wuxuu ka aamusaaba waa xasan waxay noqonaysaa hor iyo dibba in mar walba markaysa waxaan markaa loo eegayo baxsiga iyo naqdiga markaysagaa lagu eegayo oo waxa weeye hadduu markaa xasan noqdona martabada markaa u munaasibka yahu in la dhigayo hadday saxiix noqoto iyo hadday xasan noqoto iyo hadday markaa daciif noqoto mid walba marka sidaas aawoodee calaa kulli xaal masaladaasna waa mas'ala ku saabsan yacni cilmu lmustalax ama markaysaga cilmulxadiis ku saabsan oo aan iyadana tambiihiyey xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa inuu waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam dadkii inuu markaa qoladii horena hal ragcad tujiyey qoladeedna maan hal ragcad tujiyey bimacnaa nebiga waxa weeye laba ragcadood baa u sugnaaday laakiin yani waxa weeye saxaabadii qolo waliba ragcad bay tukatay qolo waliba ragcad ayay markaa tukatay axaadiis kaleo marka waxa weeye la macnaana waa jiraano markaysagaa shawaahid baabkaa u noqon karta axaadiistaa waxaa ka mid a xadiiska ka dambeeya ibnu khusayma soo wariya ibnu cabbaas oo markaa muxa yani inoo tilmaamay marka waxa weeye shiikhuba oo uu soo arooriyey xafid ibnu xajar raximahullah yani marka waxa weeye uu ishaaray wamiluhu cinda ibni khusayma can ibni cabbaas waxaa kaloo ka mid a xadiis kaleoo markaysaga cabdillahi ibnu cabbaas laga soo wariyey oo muslim saxiixiisa uu kusoo markaa wariyey muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey waxaanu xadiiskaasi tilmaamaya salaada waxa weeye yani markaa xadarka in marka afar ragcadood la faral yeelay salaada safarkana in laba ragcadood la faral yeelay salaatu lkhawfna in waxa weeye hal ragcad in la faral yeelay cala lisaani muxamadin sala allahu alayh wasalam carabkii nebi muxamed baa lagu faral yeelay markaa intaaba xadiiskaasina waa xadiis saxiixa muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka waxa weeye salaatulkhawfka nebigu hal ragcad inuu marka waxa weeye carabkiisa lagu faral yeelay yani marka ayaa xadiiskaasina sariix ku yaho ku cadyahay xadiiskaana marka ahlucilmiga qaarkood baa ku tegey oo yidhi salaatulkhawfka yacni salaadaha markaysa waxaan markaa rubaacigae afar afarta ragcadood ah waxa bannaan markaysa waxaan markaa in lagu sameeyo qasrulcadad tirada in la qasriyo oo waxa weeye hal ragcad markaysaga la tukado ayaa bannaan halkaana waxaa ku sugan marka hore qasriga aayadda lagu sheegay yani ida waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaxun an taqsuru min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu aayadda laba shay baa lagu sheegay labada shay lagu sheegay waxa weeye laba sababood oo labaduba qasriga ay keensanayaan baa lagu sheegay labadaas sababood waxay tahay waa mida waa sadcaalka sababta labaadna waxay tahay waa cabsida gaalada laga baqayo marka waxa weeye waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu shardi baa lagu xidhay marka waxa weeye waktiga salaada la qasrinaya waa goorma ma khawfka oo salaatkhawf bay marka aayaddu tilmaamaysaa mise waxa weeye waxay tilmaamaysaa waxa weeye waa salaatulqasrigii markaa safarka haddii khawf ay tilmaamayso salaatulkhawfkii qasriga ma waxaa looga jeedaa qasru kayfiya mise waxaa looga jeedaa qasrulcadad ma tiradaa la qasrinaya oo la gaabinaya mise kayfiyadiiyo qaabkaa la gaabinaya yani masalada noocaasa waxaa ku sugan ikhtilaafaad baa ku sugan yani xadiidka waxa weye yacla bnu umaya ee cumar bnu khadaab uu weydiinayo ou leeyahay maxaynu salaada u qasrinayna waqad aminna ilaahayna waxa u hi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waqad aminna aamin baynu noqonay oo hadda waxa weye nabad baynu haysanaa maxaynu salaada u qasrinaynaa waxa uu ku yidhi marka cumar bnu khadaab aniga ayaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam weydiiyey arrinkaas dabeedna waxa uu nebigu iigu jawaabay sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faaqbaluu sadaqatah waa sadaqadii ilahay idinku sadaqadaystay ee sadaqadiisa aqbala taana waxaa ku tusinaysaa xadiiskaa laftiisuna yacni culamada qaarkood hadalka ay yidhaahdaan lama odhan karo allahuma tasadaq calayna sida qurtubiguba tafsiirkiisa yani uu ku soo arooriyey markuu fasirayo ina allaha yajzi lmutasadiqiin ilahay wuu abaalmariyaa kuwa wax sadaqadaysta oo uu ka soo warinayo bacdu taabiciin inay yidhaahdeen lama yidhaahdo allahuma tasadaq calayna ilahu wax nagu sadaqadaysto yani inamaa yatasadaqu man yarju hawaab waxa wax sadaqadaysanaya uun kii hawaab iyo abaalmarin rajaynaya laakiin kaan in la abaalmariyo rajaynaynin ee isagu wax abaalmarinayo allaha inuu wax sadaqadaystaa ma suurowdo yani tacliilka noocaase markaysaa culamada qaarkood ay yidhahdeen oo taabiciinta qaar laga soo naqliyey qurtubigina tafsiirkiisa ku sugan suuratu yuusuf markuu sharxayo in allaha yajzi lmutasadiqiin yani waxa weye xadiiskani waa radinaya waayo nebigu waxa uu sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatah waa sadaqadu ilahay idinku sadaqadaystay sadaqadiisa aqbala xadiiskaasina calaa kulli xaal wuxuu daliil u yahay yani markaa qasriga aayadda lagu sheegay inay tahay yani markaa lisafar in wax loo qasrinayo mafhuumka waxa weeye mafhuumu shardiga in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu mafhuumu shardigaasina inaanu markaa muctabar ahayn waayo wuxuu ku yimi marka yani muwaafaqatan markaysaga lilhaalib haalibkii isagoo waafaqsan buu ku yimi waxaana marka waxa weye qaacidaan culamadu yidhaahdaan yani akhbaarta soo aroortay ama axaadiista soo aroortay ee markaa ku soo aroortay yani marka calaa muwaafaqati alghaalib haalibka markaysaga waxaan markaa waafiqitaan ay waafaqayso yani laa mafhuuma laha wax mafhuuma ma laha hadal macnihiisu saayaho qaacida a baa jiro culamadu marka ay tilmaamaan marka waxa weeye calaa kulli xaal salaadii markaa salaatulkhawfka haddii laga yimaadaba markaysaga aayadda aayaddu waxay u badbadan tahay salaadii sadcaalka in looga jeedo yani mafhuumka in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruuna inaan waxa weeye mafhuumkaasina inaanu muctabar ahayn waayo muwaafaqatan lilghaalib ayuu markaa ku soo arooray xadiiska afar boqol iyo labiyo sideetan wa mithluhu cinda bni khusayma xadiiskaa hore xudayfe mid la mida ayaa ibnu khusaymana soo wariyey oo can ibni cabbaasin ibni cabbaas uu ka soo wariyey xadiiskaa ibnu khusaymana waa xadiis saxiixa culamo badan baa saxiixisay oo uu ka mid yahay ibnu khusayma uu ka mid yahay ibnu xibbaan uu ka mid yahay xaakim oo calaa sharti shaykhayn ku saxiixiyey dahabi oo ku waafaqay ibnu turkumaani oo quweeyey axmed maxamed shaakir isaga laftiisa waa saxiixiyey yacni markaa sharaxa markaa musnadka ama tacliiqaadka uu musnad ku sameeyey albani waa saxiixiyey waadici marka wuxuu yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim shucayb iyo marka acdumi iyaguna saas ileeg waa saxiixiyeen marka calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa waxaana marka xadiiskan iyo xadiiska xudayfa iyo xadiiska kale ibnu cabbaas laga soo wariyey ee isaguna tilmaamaya in waxa weeye yacni salaatulkhawfka ragcad in la faral yeelay ragcad in la faral yeelay yacni axaadiistaasi waxay kutusinaysaa yacni hal ragcad in lagu kaaftoomi karo salaaddii markaa rubaaciga ahayd afar afarta ahayd salaatulkhawfka laakiin markaa jamaahiirta culammadu axaadiistaa waa khilaafeen oo waa awiileen waxaana yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa axaadiista kale sidaas aawadeed ta'wiil bay ku sameeyeen ta'wiilka waxaa ka mid a in la yidhahdo walam yaqduu wujuud ay ku xambaareen waxaa ka mid a in la yidhaahdo walam yaqduu may qallaynin yacni ay xiinamaa aaminuu markay aamin noqdeen ba inay markaa qallaynin yacni adigu maxaamil saas oo kale ay ku xambaareen laakiin calaa kulli xaal yacni markaa afarta madhabood bayaday khilaafeen markaa xadiiskaas yacni daahirkiisa haddana daa'ifa ahlucilmiga ka mida oo salafka ka mida ayaa laga soo naqliyey inay markaa ku tageen oo bacdu taabiciin iyo marka waxa weeyaan yacni salafka qaarkood inay ku tageen yacni axaadiistaasi siday tilmaamayso sida markaa raajixina waxa weeye axaadiistaa markaa daahirkoodu siday tilmaamayso in lagu camal fali karo walam yaqduu yacni markaa oo keliya ma aha si ta'wiilkaasi u suuro galo ee waxa sugan marka waxa weeye wa fi lkhawfi rakcatan wuxuu markaa faral yeelay oo ilaahay carabkii rasuulkiisa ku faral yeelay salaatulkhawfkana ragcad marka waxa weeye xadiiskaas oo kale waxa weeye ixtimaalka kan oo kale la geliyey ma gelayo ma gelayo sidaas aawadeed ayaa waxaa markaa uu odhanayaa yacni saaxibu tawdiix alaxkaam waxa uu odhanayaa marka waxa weeye jamaahiirtu way awileen markay taawiilka u awileen uu sheego ayuu wuxuu odhanayaa arrinka noocaas ah waa markaisaga arrin baciida buu markaa odhanayaa maxmalka saasee lagu xambaarayaa waa arrin markaisaga yacni markaa baciid oo markaa la istibcaadsanayo yacni weeyaan buu markaa odhanaya marka calaa kulli xaal yacni axaadiistu waa afcaal axaadiistan baabka ku soo aroortay yacni afcaal bay marka waxa weeye u badan tahay marka wax tacaarud la yidhahdaa kama dhexeeyo si aynu markaa shalayba soo ishaaray wax tacaarud la yidhaahdaa kama dhexeeyo waxaanay noqonaysaa marka mid walba in lagu camal fali karo waxa bannaan in waxa weeye yacni marka laba ragcadood in salaatulkhawfkii la tukado yacni waxa weeye marka yacni lagu sugan yahay yacni safar iyo salaatulkhawf hadday iskalaan salaaddii afar afarta ahayd in marka laba ragcadood la tukan karo yacni kaasi waa weji wejiga labaad waxa weeye waa in la yidhaahdo maya waxa markaysagaa bannaan yacni safarba marka uma sharti ahee yacni waxaa la tukan karaa yacni markaa ragcad ama laba ragcadood oo qasrulcadad lafteeda markaa salaatulkhawfka waa lagu samayn karaa yacni oo waa sabab markaa qasriga keensanayso mustaqila yacni khawfku weeyi khawfku weeyaan sida safarkuba u yahay sabab markaa yacni qasriga keensan karta gaarkeeda ayaa khawfkuna u yahay sabab markaa qasriga keensan karta gaarnimadiisa yacni markaa gaarnimadiisa yacni keensan karta ay markaa u tahay inay israacaanna waxba markaa shardi yacni marka uma ah nabiga sala allahu alayh wasalam kayfiyaadka uu tukaday sida raajixa waa in markaa mid walba lagu camal fali karo yacni kayfiyadaasna markaa lama odhanayo waa naasikh iyo mansuukh la odhan maayo laakiin mid waliba waa mashruuc baa marka isagaa la odhanaya mid walba axwaasha qaar baa lagu xambaaraya waana mashruuc ayaa markaa la odhanayaa wejigaasa ugu fiican si adilada lagu kulmiyo nusuustana loogu camal falo nusuustana yacni loogu camal falo icmaalu daliilayni macan awlaa min ilqaa'i axadihima qaacidada marar badan aynu soo sheegnay labada daliil labadaba in la wada camal siiya waxay ka fiican tahay in midkoodna la tuuro ka kalena markaysagaa lagu camal falo xadiiska afar boqol iyo saddex iyo siddeetan وعن ابن عمر عبد الله بن عمر وحلق السوري رضي الله عنهما isagii aabihiiba ilaah raalliha ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yihi salaatulkhawfi rakcatun salaatulkhawfku waa ragcad calaa ayi wajhin kaan siduu markaa yacni wejiguu doonaba markaa ha ahaadee rawaahu lbazaar bazaar baa soo wariyey biisnaadin daciif sanad daciifa ayuu ku soo wariyey yacni markaa bazaar xadiidku waxa weeye waa xadiis daciif ah sababu dacfiguna waxa uu yahay waxaa sanadka ku sugan nin layahay maxamed ibni cabdiraxmaan ibnu baylamani ninkaasaa markaa sanadka xadiiska markaa ku jira ninkaasina wuxuu yahay markaysagaa nin markaa daciifa saaxiibu majmuci zawaa'id waxaa odhanaya ninkaasaa ku jira waana daciifun jidda aad buu daciif u yahay saas in la ego xaafidku waa daciifiyey halkana waa ku daciifiyey meelo kalena waa ku daciifiyey shawkaani laftiisu waa daciifiyey marka waa xadiis yacni markaa daciifa yacni weeye laakiin waxa weeye axaadiis yacni kale wa innagaa markaa aragnay waa xadiiska ibnu cabbaas xadiiska xudayfa xadiiska kale markaysa waxaan markaa waa fi lkhawfi rakcatan yacni marka axaadiistaas ayaa markaa inagaga filan oo inaga kaafinaysa xadiiska afar boqol iyo afar iyo siddeetan wa canhu cabdillahi bni cumar waxaa laga soo wariyey marfuucan iyadoo uu nebiga sala allahu alayh wasalam uu rafcinayo laysa fii salaati alkhawfi sahwun kumuu sugnaanin salaatulkhawfka wax sahwiyi kuma sugnaanin oo bimacnaa sujuudu sahwi iyo wax la mida lama sharciyeeyo yacni salaatulkhawfka gudihiisa akhrajahu daara qutniyu daara qutni baa xadiiska markaa soo saaray biisnaadin daciif yacni markaa sanad daciif ah ayuu markaa ku soo saaray sanad daciifa buu ku soo saaray waxaana markaa sanadka xadiiska markaa ku jira cabdulxamiid ibnu sari nin la yidhaahdo ayaa ku jira yacni markaa ninkaasina xadiiska waa la keli noqdo cid kale lama soo warin cid kale lama soo warin sida daara qudni laftiisuba tilmaamay ibnu cadina waxau yidhi ninkaasi waxa weeye xadiiskaa mooyaane wax kaleba anigu u garan maayo uu soo wariyey halkaa xadiis yacni marka ayaa wuxuu soo wariyey la hayaa markaa saas aawadeed ninkaas yacni waa nin majhuula ayay culammadu yidhahdeen sida abu xaatim odhanaya waa majhuul waxaanu ka soo wariyey cubaydillaahi bni cumar xadiisan mawduucan xadiiska wuxuu ku xukumay inuu marka abu xaatim xadiisku inuu mawduuc yahay bimacnaa dacfi marka caadiya weliba inaanu ahayn ee inuu mawduuc yahay ayuu marka ku xukumay yacni marka xadiiska saas in la eg waxa weeye xaafid ibnu xajar waxa uu odhanaya marka lisaanka majaahiishu ka mid yahay ragga laga jaahilkaye bimacnaa aan la garanaynin ayuu marka ka mid yahay khabarka uu soo wariyeyna waa munkar khabarka uu soo wariyeyna yacni munkar weeye sidaas yada ah ayuu marka waxa weeye xaafid ibnu xajarna uu yidhi aduu ariiq kale oo markaysagaa shaahid oo marka cabdillahi ibnu mascuud laga soo warinaya tabaraani kabiir kusoo wariyey waa jiraa laakiin ariiqaasna waxaa ku jira markaa nin la yidhahdo weliid ibnu fadli ninkaasina waa daciif daara qudni ibnu xibbaan ayaa daciifiyey marka sidaas aawoodee xadiiskani waa xadiis markaa daciif ah yacni weeye sheikhulalbaanina markaysaa waxa uu ku daciifiyey silsilatu xadiisi daciifa ayuu ku daciifiyey yacni mujalladka markaa sagaalaad yacni raqamka xadiiska afar kun saddex boqol iyo afar iyo sagaashan waxaanu khilaafayaa cumuumaadka axaadiista ku soo aroortay yacni sujuudu sahwiga oo markaysagaa tilmaamaya in yacni marka haddii sahwi yimaado in markaa yacni la sujuudayo cumuumaadka axaadiista saxiixaana waa khilaafayaa waa ka hor imanaya wejigay nakaarada ugu xukumayaan marka culammadu yacni waa sidaas isagoo markaa daciifa wa maca daalika haddana khilaafsan yacni axaadiistii waxa weeye sixaaxa ahayd aawadeed ayaa markaa loogu xukumay markaysaga nakaarada oo axaadiista markaysaga yacni sujuudu sahwiga ku soo aroortay salaatulkhawf iyo salaatusafar iyo salaatulmuqiim inta midnaba ma kala farqin marka intaba caan bay ku tahay takhsiiska laga khasisaye la odhanaya salaatulkhawfka waa laga reebay iyadu sujuudu sahwi ma laha taas markaa la odhanaya hadduu ruuxu ku saawiyo taasi waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay walaa daliil wax daliil la yidhahdo maqaamka yacni ku suganna sidaas yada ayaanu marka u jirin adilada uu sheikhu markaa inoo soo arooriyey salaatulkhawfka waxay ku saabsan tahay yacni khawfku waa laba qaybood yacni xaaladda xaalatulmusaayafa ciidamadu isku dhafmeen oo la ysdhex galay waa gaar waa nooc xaalad kalena waa gaar oo markaysaga marka cadowga marka laysu muuqdo laakiin marka waxa weeye yacni xaaladdaa weli aynay gaadhin waagii horena markaa may jirin dee hadda waxa weeye cadowga haddii laysu muuqdo yacni waxa weeye ciidanku dadku inay ururaan waaba markaysaga matlab la doonayo dee waxa lagu markaa basinaya yacni madaaficiya wax la mida marka ta noocaasi waxa weeye waa xaalad markaa yacni naasilo oo cusub oo yacni markaa markii hore aan jiraynin weeye markii hore yacni marka aan jiraynin weeye sidaas aawoodee xaaladda markaa yacni cadowgii marka laysu muuqdo waxay yeelanaysaa markaysaga markaa xukumkii xaalulmusaayafa maadaama aslixadii la isticmaali jiray ay isbeddeshay aynay suurtoobi karto in yacni markaa yacni haddii la ururiyo ciidanka oo bimacnaa salaad jamaaca iyo wax la mida ay ku soo ururaan iyagoo markaysaa markaa cadowga arkaayo dee waxa weeye markaysaa markaa yani waa lasoo tooganayaa ama madaaficda markaysa wax markaa ayaa lala dhacaya marka waxa weeye calaa kulli xaal waxaan xaaladii hore markaa yani ahayn xukumkaa lahayn ayaa markaysaga iminka xukumkii xaalulmusaayafa yani yeelan kara oo waxayna ka mid tahay waxyaalaha markaa soo kordhay ayay markaa ka mid tahay marka wuxuu inooga warramay in xaaladda caadiga ah ee bimacnaa waxa weeye aan yacni haddii jamaacadii la tukado cadowgiina la iska ilaalin karo dhibaato badanna cadowga aanu geysan karin sidaas iyadaa bay waagii hore ahayd sidaas iyadaa ayay waagii hore yacni marka ay ahayd calaa kulli xaal iminkana waxa weeye waa sidii ay ku suurtogelaysa fattaqu llaha mastatactum ayaa marka ilaahay uu yidhi marka xaalka yacni cadowga laysku dhex jiro amaba markaysaga xaaladda hadda cusub ee soo korodhay oo ah marka yacni cadowgii markaa laysu muuqdo oo dee hubka la isticmaalaya markaysaga ay tahay hubkii hore ka duwan oo ay soo toogan karayaanoo saa u marin karayaan rashaashaadka ama baasaska sidaa ay ugu furi karayaan ta noocaas oo kale ah waxay iska yeelanaysaa maanta xaalulmusaayafa xaalka markaa la ysku dhex jira ee markaysagaa seefta laysla dhacayey yacni labada ciidan isku dhafan yihiin taasoo kale markaa maanta la xukum tahay yacni xaggaa markaa salaada marka laga eego xaggaa salaada marka laga eego marka taas calaa kulli xaal waxaa markaa la samaynayaa sidii qofka ugu suuro gasha ayuu markaa u tukanaya sidii qofka ugu suuro gasha ayuu markaa u tukanaya siduu ilaahayba markaa u yihi fain khiftum farijaalan aw rukbaana yacni haddii aa markaa baqataan oo bimacnaa khawfku markaysagaa heerka ugu dambeeya gaadho bimacnaa waxa weye xaalul musaayafa la gaadho xaalka cadowgii la ysku dhafan yahay oo la ysdhex galay oo birta la yska aslayo xaalka noocaas ah yacni waxa weeye waxaad tukataan idinkoo markaa wax fuushan oo rakuubadiinna saaran oo yacni markaa halkaa yacni fuushan yacni salaada tukada aw marka waxa weeye yacni idinkoo xagga ku soconaya tukada marka waxaa la tukanayaa iyadoo markaa yacni rakuubadii la fuushan yahay iyadoo la soconayo iyadoo la ordayo iyadoo markaa waxa weeye qiblada la qaabilsan yahay iyo iyadoo qiblada laga jeedo mid walba mid walba salaaddii markaysaga waa mashruuc waxaana lagu tukanayaa biliimaa tilmaan salaaddii la tilmaamayo sujuud wejiga dhulka la dhigaya ma aha laakiin rukuucdii iyo sujuuddii yacni marka waxa weeye waa la tilmaamaya waa la ishaaraya madaxa lasoo foorarinaya madaxa ayaa marka lasoo foorarinaya qiraa'adii iyo wixii la akhrinayayna markaysa waxaan markaa dee afka ayuu ka akrinaya afka ayuu ka akrinaya cadowgiina waa iska eegaya waa la dagaalamaya waa la dagaalamaya yacni waktigii salaaddu waa baxaya hadduu is yidhaahdo ayuu xaaladdaa isagoo ku sugan ayuu markaa tukanayaa waxayna ku tusinaysaa salaadda sida loo adkeeyey ayay ku tusinaysaa maadaama marka iyadoo cadowgii gaalad lala dagaalamayo oo birta la yska aslayo oo ciidankii is eryanayo haddana markaa la yidhi xaaladdaa idinkoo ku sugan tukada ya sidaa idinkoo marka xaaladdaa ku sugan tukada maadaama la yidhi yacni arrinka salaadu siduu u adag yahay yacni marka ayay ku tusinaysaa iyo qofka caqligiisu intuu joogo marnaba inaynay ka dhacaynin qofka caqligiisu intuu joogo inaynay marnaba yacni markaa ka dhacaynin ayay markaa taasina kuu tilmaamaysaa ay markaa ku tusinaysaa marka xaaladdaana waxa weeye musanifku ma soo aroorin yacni axaadiistii ku soo aroortay yani ma soo aroorin laakiin ishaaradaas baynu ku dhaafaynaa baabu salaati alciidayn ay hadaa baabu salaati alciidayni kani wuxuu baab u yahay salaadda markaa labadii ciidood salaadda la tukanayo ee salaatulciidi la yidhaahdo ayaa marka waxa weye uu baab u yahay xadiiskii afar boqol iyo shan iyo sideetan can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay waxa uu yidhi alfitru yowma yuftiru nnaas alfitru yacni fitrigu bimacnaa afuraaddu ciidulfitrigu yowma yuftiru annaas waa maalintuu dadku afuraayo wey waaladxaa yowma yudaxi nnaas yacni markaa udxaduna ciiduludxaana waa maalintay dadku yacni markaa yacni ay udxaysanayaan weeyaan rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey oo sunankiisa ku soo wariyey xadiiskan xadiisu caaisha tirmidi waa tasxiixiyey yacni markaa nusakha qaar sida ku sugan culamo badanna ay ka soo rareen nusakha qaarna waxaa ku taalla markaa taxsiin keliya oo inuu yidhi xadiisku waa xasanun hariib nusakha qaarna waxaa ku taalla inuu yidhi waa xasanun yacni hariibun saxiixun yacni markaa min hada alwajhi yacni markaa waxa weeye inuu sidaas iyadaa marka uu yidhi ayaa markaa nusakha qaarna ku taalla oo waxa weeye sixa lafteeda inuu ku xukumay culamo kale oo saxiixiyey xadiiskana waa jiraan sida nawowi oo kale waxau odhanaya xadiisu caaisha waa saxiix tirmidi iyo kayrkiiba waa soo wariyeen laakiin riwaayada tirmidi kuma sugna wa carafatukum yowma tucarifuun yacni marka carafadiinnu waxay noqonaysaa maalintaa carafaysanaysaan maalinta dadku carafaysta ayuunbaa carafo ah sidaasna waxa uu ku yidhi markaysagaa majmuuca sharxulmuhadabka ayuu ku yidhi waxaanu ku ishaaray markaa khulaasadana inuu markaa xadiisku qawi yahay ayuu ku ishaaray sanadka xadiidka waxaa ku sugan nin la yahay yaxya bnu yamaan ayaa ku jira ninkaasna xaafidku waxa uu yidhi taqriibka uu ku yidhi saduuqun caabidun yukhti'u kasiiran waqad tagayar yacni ninkaasi waxa weeye waa nin runbadana ah oo runbadana ah weeye waana caabid marka waxa weeye cibaadaysto ilaahay caabuda in badan buu gefaay oo gefkiisu waa tiro badan yahay waana tagayuray markii dambe waa isbeddeley waa tagayuray oo waa isbeddeley marka inuu khata' badan yahay ayaa waxa weeye markaa la tilmaamay oo bilmunaasaba waxaan tambihinayaa hunaaka farqun bayna altagayur waalikhtilaat haddii la yahay raawigaasi waa ikhtilaatay iyo haddii la yahay raawigaasi waa tagayuray farqaa u dhexeeya farqiguna waxa uu yahay haddii la yidhahdo waa ikhtilaatay oo ninkaasi waa isku darsamay wixii marka uu soo wariyo marka uu ikhtilaatay laga bilaabo waxay tahay mid markaa yacni aan la xujaysanaynin weeye wakadalika haddii la kala garan waayo xadiiskani ma qabla alikhtilaat ba mise wa bacda alikhtilaat haddii la kala garan waayona xujo ma aha ee waa laga tawaqufayaa ilaa wax u shaahida oo marka waxa weye u markhaati kaca la helayo marka xadiiskiisu calaa kulli xaal sidaasaa loo daciifiyaa bacda alikhtilaat wixii markaysaga uu ka warramay amaba la kala saari waayey miyey ka horraysay mise waa ka dambaysay taasi waa ikhtilaatka amaa tagayurku waa ka duwan tahay haddii la yahay raawigaasi waa tagayuray culammadu waxay yidhahdeen waa maqbuul oo waa la xujaysanaya ilaa cinda almukhaalafa yacni marka mukhaalafa yaday dhacda mooyaane waxa uu yahay markaa mid la xujaysanayo aan markaa xadiiskiisa la daciifinayn laakiin hadduu markaa mukhaalafo sameeyo oo cid kale siday soo warisay uu khilaafo xaalka noocaasa markaysagaa lama qaadanayo oo waxay noqonaysaa markaysagaa riwaayadiisu markaa nakaara ayaa gelaysa haddii kale laakiin waxay tahay aanu mukhaalafo samaynin yacni inay markaa waxa weye muctabar tahay masalada noocaasna waa mas'alo ahlucilmigu ay markaa baraarujiyeen oo markaa ku tacalluqda fanniga mustalaxulxadiidka marka waxa weeye ninka yacni la yidhaahdo yaxya bnu yamaan waa nin saduuq ah waana nin in fara badan khata ah waana nin tagayuray xadiidka laftiisana mukhaalafa ayuu sameeyey oo nin hiqa oo yaziid la yidhahdo ayuu markaysagaa ku khilaafay marka xadiiska marka waxa weeye oo ninka kale wuxuu ka soo wariyey abu hurayra ayuu xadiiskan usoo wariyey isla sanadkan marka waxaa lagu xambaarayaa inuu yaxya bnu yamaan ku khata'ay markuu yidhi can caaisha sida markaa shaykhulalbani ba ishaarayo yacni markaa silsilada ku ishaarayo xadiisku calaa kulli xaal waxa uu leeyahay dariiq kale oo abu hurayre laga soo warinayo oo tirmidi markaa waxa weeye iyo kayrkiiba ay soo saareen xadiiskaasna markaa waxa weeye waxa uu markaa tirmidi ka soo wariyey min طariiqi isxaaq ibni jacfar ibni muxamed qaala xadasanii cabdullahi bnu jacfar can cuثmaan ibni muxamed can abi hurayra ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal alsawmu yowma tasuumuun walfitru yowma tuftiruun waladxaa yowma tudaxuun abu ciisa tirmidi waxa uu yidhi xasanun gariib xadiiskaasina waa xasan waana gariib nawowi waxa uu yihi rawahu abu daawuuda watirmidiyu waaakharuuna biasaaniida xasana khulaasatulaxkaamka isaguna saasuu ku yidhi oo xadiiska waxa weeye waa taxsiiniyey albani sanadka xadiiska waxa uu yihi waa jayid oo waxa u yihi isnaaduhu jayid yacni sanadkiisu waa jayid aduu nin kalaam ku yara sugan yahay baa jira oo xoogaa markaysaga mararka qaar markaa wahmiya oo saduuq laakiin ah laakiin marka waxa weeye xadiiskiisu wuxuu noqonayaa un buu yidhi yacni shaykhu jayid buu noqonaya axmed maxamed shaakirna duruqa markaysaga xadiiska abu hurayre qaar ka mid a yacni wuxuu ku saxiixiyey calaa sharti shaykhayn inkastoo markaysaa waxaa markaa tacqiibka khusuuska sanadka uu yidhi yacni markaa waxa weeye isnaaduhu saxiixun jiddan calaa sharti shaykhayn tacaqub culammada qaarkood ku sameeyeen sida sheekhulalbani haddana waxa weeye laa shakka markaysagaa jumlada xadiiska haddii la ysu geeyo inuu markaa noqon karo saxiixun ligayrihi saxiixun ligayrihi inuu markaa noqon karo abu hurayrena duruq kala duwan baa lagaga soo wariyey duruq kala duwan ayaa markaa lagaga soo wariyey marka sidaas aawadee majmuuca xadiisku waxa uu yahay yani marka waa xadiis saxiixun ligayri ah silsilatu axaadiisi saxiixana sheekhu waa ku quweeyey oo marka waa raqamka laba boqol iyo afar iyo labaatan halkaasuu kaga hadlay bacdulmasaa'il oo fiqhi ahaan ku saabsan xadiiskana yani halkaa waa ku tanaawula wakadalika irwaa'u lghaliilka iyo waxa weeye saxiixa markaa tirmidiga iyo kuwaasna yani iyagana markaa waa ku saxiixiyey xukumka xadiidku uu sheegayo xukumka uu sheegaya waxa uu tilmaamayaa xadiidku in waxa weeye marka ay dadka jamaahiirtoodu ama markaa yacni si guud markay u ciidayaan inay ciid noqonayso si guud marka loo ciidayo inay markaa ciid noqonayso oo ciidda iyo umuuraha noocaasi waxa weeye waa shacaa'ir weeye maadaama ay shacaa'ir tahay oo markaysaga waxaan markaa calaamaadkii islaamka oo higilkii muslimiinta iyo badnaanshahooda la la muujinayo yacni waxa weeye in ikhtilaaf yacni ay gasho oo markaysa waxaan markaa dabadeedna ay yacni markaa lagu sameeyo in la yska toocsado oo kelitoo yani markaa yani nin toocsad la yskaga sameeyo yani markaa ta noocaasi markaysaga munaasib ma aha marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa alfitru yowma yuftiru annaas ciidulfitri waxaa noqonaysa u maalintay markaa dadku afuraan yacni markaa ciiduladxana waxaa noqonaysa maalintay dadku udxaystaan ee ay markaa ciiduludxa markaa u qabaan ee ay udxaysanayaan ay neefkii markaa yacni markaa udxada ahaa ama ulxa bay yidhahdaan markaa soomaalidu markaa malaasaasa agtooda caan ku ah yacni af soomaali ka dhigteen yacni marka ay ulxaysanayaan xaaladda noocaasa inay tahay waxa weeye markii ciidul adxa la ictibaarinayo muraadka looga jeedaa waxa weeye bimacnaa waxa weeye afraad yacni dadka jamaahiirta ka goosato oo tidhaahda waxa weeye bishii yacni maalin liblaay ay bila tahay sidaas aawoodee markaysagaa maantu markaa yacni ciidul adxa ma aha ama ciidulfitri ma aha ama carafa ma aha inaynay saa'iq noqonaynin sidaas aawoodee masaa'il bay culimmadu ka warrameen masaa'ishay ka warrameen waxaa ka mid a nin baa waxa uu arkay bishii ramadaan iyadoo lagu jiro oo ay dhammaadkii marayso ayaa wuxuu arkay markaa bishii buu arkay bishii shawaal markaasuu yidhi bishii shawaal waa arkay waa laga siisan waaye waa laga aqbali waaye qaadigii oo kalena waa radiyey markaa markhaatigiisii oo shahaadadiisii waa aqbali waaye ruuxaasi muxuu yeelayaa culammadu aqwaal bay ka leeyihiin laakiin qowlka ugu fiican saddex qowl ilaa meelahaasaa ku jire waa in markaa la yidhaahdo yacni markaa ma afurayo mar haddii shahaadadiisii la aqbali waayey waxay noqonaysaa dadku la xukum yahay dadku markaa mar hadday sooman yihiin oo jamaahiirtii ay sooman yihiin isna waa inu la soomaa markay afuraanna waa inu la afuraa alfitru yowma yuftiru nnaas maaha markaysaga waxaan markaa keli toocsad wax la yskaga samayn karo oo ninku iska toocsanayo yacni ma ah waxaana ku jira maqaasid cadiima ayaa ku jira oo fasaad baa ka dhalanaya arrinka noocaas oo kale ah haddii markaa waxa weeye yacni markaa waytabaaq laga dhigo oo waxa weeye markaysagaa qof waliba markaa mar iska afuro sidaas aawadeed yacni ictibaar inay leedahay dadka markaa muwaafaqadoodu yacni masaa'isha noocaas ee shacaa'irta looga jeedo ee markaa waxa weeye higalka muslimiinta la muujinayo ee gaalada lagu cabsi gelinayo ee munaafiqiinta lagu murugo gelinayo yacni tiradaa badan iyo jamaca badan iyo markaysa waxaan markaa umuuraha noocaas ah yacni waxa weeye waxaa ku sugan markaysaga maqaasid cadiima maqaasid waaweyn ayaa markaa ku jira kadalik hadduu bishii ramadaan markaysaga iyadana arkana khilaafkaasoo kalea ku sugan bishii ramadaan buu arkay markuu arkay bishii ramadaan oo bilanaysa ayuu markhaatigii sheegay shahaadadiisii waa aqbali waaye qaadigii dadkiina waa ku soomi waayeen markhaatigiisii ma soomayaa isagu khusuuskiisa mise soomi maayo aqwaal baa ku sugan qowl odhanaya markaysaga waa soomayaa waayo ilaahay wuxuu ihi faman shahida minkum ashahra falyasumhu qowl odhanaya markaysa waxaan markaa waa soomaya laakiin waa qarsanaya oo si uu markaa waxa weeye muwaafaqada markaa yacni dadka u muujiyo waa inaanu markaysa waxaan markaa caanbixinin aanu dadka u muujinin inuu sooman yahay ee uu qarsadaa qowl odhanaya markaysaga maya maba soomayo ee dadku la xukum yahay asawmu yowma yasuumu nnaas ama asawmu yowma tasuumuun yacni soom waxa ah ay yowmu sawmi baa macnuhu u dhacayaan maalinta la soomaya ee ugu horraysa waa maalintay dadku soomayaan yacni sidaas yadaa buu markaa u dhacaya saddexdaa qowl baa markaa ku jira saddexdaa qowl yacni markay ku jiraanna qowlka markaysaga ahlucilmiga qaarkood ay arjaxeen ay doorteen muwaafaqatan lilxadiid waa inaanu markaysaga markaa soomaynin waayo mar haddii waxa weeye dadkii aynay soon u ahayn isagana soon uma aha mar haddaynay dadkii ciid u ahayn ciidulfitri isagana ciidulfitri uma aha mar haddayna dadkii ciidul adxa u ahayn isagana ciidul adxa uma aha mar haddayna dadkii yowmu carafa u ahayn isagana yowmu carafa uma aha yacni wa carafatukum xiina tucarifuuna waa la mid waxa carafa idinaha maalinta yani carafaysanaysaan sidaas aawadeed waxaa ku sugan masalan haddii dadku markaa waxa weeye ay ku khata'aan maalin maalin bay markaa khata'een oo waxa markaa dhacday maalintii carafa way khata'een oo markaysaga waxay istaageen yacni maalintii tobnaad ama maalintii sideedaad ee ka horraysay yowmu carafa ayay istaageen carafa kadib markii waxa weeye carafa dhaaftay ayaa markaa la ogaaday maalintaasi inayna carafa ahayn culammadu waxay yidhaha ajza'ahu mar haddii jamaahiirta iyo dadka markaysaga waxaa qaalibkoodu amaba kulligood maalintaa ay istaageen oo iyagu carafa u qabeen maalintii ku xigtayna ay tahay waa ka gudaysaayoo markaysaga waa ka asaxaysaa sidaas yada ayaa markaa culammadu kutubulfiqina ku dawineen waxaanay kala baxayaan markaa xadiiskan ayay kala baxayaan oo waxaa soo aroortay ziyaada ah wa carafatukum yowma tucarifuun ziyaadada ka sokoona waxaa looga qiyaasanaya marka waxa weeye qaybta kale ee xadiiska qaybta kale ee xadiiskana waa looga qiyaasanaya marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'alada caynkaas ayaa ku sugan sidaas aawadee mas'ala ayaa jirta mas'aladaasi waxay tahay arrinka ku saabsan dadku waxa weeye inay isku maalin soomaan oo wadiifo markaysagaa weyn weeye haddii beledada kale kugu dhow laga arkana qowlka raajixa waa in lagu soomi karo laguna afuri karo ha yeeshee ahlucilmiga qaarkood mas'ala daqiiqa bay tilmaameen masaladaasi waxay tahay haddii waxa weeye beled kale laga arko oo beledkii markii beledkaa kale laga arko beledka aad joogto dadkii ay raaci waayeen yacni beledkaa kale laga arkay yacni dadkaa dadkii markaa waxa weye beledka deganaa jamaahiirtoodii iyo sawaadul acdamkii hadday raaci waayaan oo ku soomi waayaan oo ku afuri waayaan yacni beledkaa kale xaaladda noocaasa qofku muxuu yeelaya taas yada ah dar'an lilmafsada bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xadiiskan iyagoo ay cuskanayaan waxa weeye markaysaa markaa beledka uu joogo mar haddaan markaa muwaafaqo guud aynay dhacaynin beledka uu joogo inuu kelmadda ijtimaaceeda iyo kulankeeda iyo muwaafaqada dadka uu ilaaliyo weeyaan marka ilaa intay ka dhacayso in waxa weeye markaa dadka la wada soomiyo oo la wada afuriyo yacni markaa beled waliba gaarkiisa waxa weeye waa inuu u ilaaliyaa yacni marka ijtimaaca iyo kulanka iyo markaysaa markaa yacni in isku mar la soomo isku mar la afuro ashyaada noocaasa waa in lagu dadaalaa sheekhul albani masalada noocaas ah waxa uu ku dawinay oo marka uu ku sheegay kitaabkiisa tamaamul mina la yidhaahdo fi tacliiq calaa fiqhi sunna ha loo raajaco wallahu aclam xadiidka afar boqol iyo lix iyo siddeetan wa can abi cumayrin ibni anas can cumuumatin lahu min asaxaaba abi cumayr waxaa laga soo wariyey abi cumayrkaasoo ina anas ahaaday anas uu dhalay can cumuumatin lahu yacni adeero isaga u sugnaaday isagoo ka warinaya adeeradaasoo markaa min asaxaabati saxaabada ka mid ahaaday anna rakban in qolo sadcaal ah jaa-uu ay yimaadeen oo fa shahiduu ay markhaati kaceen annahum ra'aw alhilaala bilamsi inay iyagu bishii arkeen shalay markaa inay bishii arkeen shalay inay bishii arkeen nebiga iyo saxaabaduna waa sooman yihiin markaas bimacnaa waxa weeye shalay maqaaribtii ayaannu bishii aragnay bay yidhahdeen fa amarahum nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu amray dadkii an yuftiruu inay afuraan wa idaa asbaxuu hadday waa bariistaanna yaqduu ay an yaqduu inay u soo kal lahaan ilaa musallaahum ilaa makaankii ay ku tukanayeen rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariye o abu daawuudaa soo wariye wa hada lafdu lafdiganna markaysaga abu daawuud baa leh wa isnaaduhu saxiix sanadkiisu waa saxiix xadiiskani waxau yahay waa xadiis saxiixa culamo badan baa saxiixisay oo uu ka mid yahay khataabi oo uu ka mid yahay ibnu mundir oo uu ka mid yahay ibnu sakan oo uu ka mid yahay ibnu xibbaan oo uu ka mid yahay ibnu xasmi oo uu ka mid yahay bayhaqi oo uu ka mid yahay daara qudni oo yidhi markaa isnaaduhu xasanun haabit oo uu ka mid yahay nawowi oo khulaasada iyo yacni ku saxiixiyey oo yidhi markaa xadiisku waa saxiixa asaaniid saxiixa ayaa lagu soo wariyey wa bilmunaasaba markaa nawowi masalada wuxuu ka leeyahay istilaax gaar ah hadduu yahay biasaaniida oo biasaaniida waxaa loo yaqaanaa in waxa weeye saxaabo kala duwani waxay soo wariso oo sanadiyo markaa waxa weeye aan isku noqonaynin oo bimacnaa meel isugu imanaynin yacni wixii lagu soo wariyaa loo isticmaalaa laakiin nawowi sidaasi ka duwan buu u isticmaalaa oo waxa u isticmaalaa sanad waaxid oo xagga gunta markaa ka kulansan ayaa waxaa dhici karta markaa xagga sare markaysagaa inuu ka kala baydho hadduu xaggaa sare markaysagaa saddex dariiq ka noqdo laakiin markaa hoosta isku nin buu tegayaa isku nin buu tegayaa olow taabiciinta markaa isugu tago markaysaga waxa nin keliya oo taabici ah u noqdaba eh wuxuu yidhahdaa markaa biasaniida buu yidhahdaa bisanadin saxiix markaa odhan maayo biasaniida saxiixa ayuu isticmaalaa waa istilaax isaga u gaar ah oo ahlucilmiga kale aynay sidaas u isticmaalin weeyaan marka xadiisku iminka uu yidhi markaa biasaniida saxiixa dhammaantii wuxuu isugu tegayaa un marka abi cumayr dariiq kale markaa ma laha dariiq kaloo abi cumayr ka baxsan ma laha abi cumayrna waa taabici haddana wuxuu yidhi biasaniida saxiixa waxaa kaloo markaa xadiiska yacni saxiixiyey ibnu mulaqin ayaa saxiixiyey ibnu xajar alcasqalaani halkanba waa ku aragtaan tasxiixiisa buluuqa waxaa kaloo saxiixiyey sadiiq xasan khaan waxaa saxiixiyey sanadkiisa albaani waadici shucayb intuba waa saxiixiyeen ibnu kasiir laftiisu wuxuu yaro ishaaray xadiisku inuu yahay xadiis qawi ah oo yani markaa yani markaa taqwiyo muqayad ku ah ilaa abi cumayr ayuu markii hore sheegay oo wuxuu ihi biisnaadin jayidin qawiyin ilaa abi cumayr dabeedna markaasuu abi cumayrna faalleeyey oo yihi abu cumayrna waa nin siqa ah oo lagu kalsoon yahay marka kumuu daynoo keliya yani markaa tajwiidkii uu yidhi sanadku waa jayid oo waa qawi ilaa abi cumayr ee wuxuu ka daba keenay abi cumayrkii la ysku hayayna inuu siqa yahay buu ka daba keenay taasna wuxuu ishaarayaa inuu xadiisku jayid yahay oo qawi yahay ayuu markaa ishaaraya waxaase xadiiska cileeyey ibnulqataan yani markaa shiikha la yidhaahdo waxa uu ku cileeyey laba sababood waa mida wuxuu yidhi abu cumayr la garan maayo waa majhuul waa midda labaade adeeradiisa uu wax ka wariyo iyaguna waa majaahiil lama garanayo aduu labada sababoodba waa la buriyey sababta dambe waa iska waadix inay markaa sabab markaa yacni liidato tahay oo waxa weeye waxaa lagaga jawaabay dee adeeradani waxay ahaayeen saxaabadii nebigay ka mid ahaayeen buudi min asaxaaba yani wasaxaabatu kulluhum cuduul marka maadaama ay tahay sidaas yani jahaalatu saxaaba laa tadur yani saxaabada markaa jahaaladooda garashanwaaga la garan waayaa waxba dhibi mayso waxay markaa yani dhibaato keensanaysaa ma jirto waa midda kale abu cumayr oo uu yidhi waa majhuul abi cumayr marka majhuul ma aha hadduu isagu garan waayey faqad carafahu hayruh isaga cidaan ahayn baa garatay waqad carafahu man saxaxa lahu waxaa gartay cidda xadiiska u saxiixisayna waa garatay a'immada markaa yidhi xadiisku waa saxiix oo tiro badan aynu sheegnay yaganu markaysaga waxan waxaa ka dhalanaysa inay garanayaanu ninkaasi agtooda macruuf ka yahay bilcadaala cadaalad lagu yaqaano waxaanu yahay marka awlaaddii anas buu ka mid ahaa bale akbaru awlaadi anas buu ahaa ubadkii anas kii ugu weynaa weeye ubadkii anas uu dhalay anas ibnu maalik waa markaa inankii ugu weynaa weeyaan waxaa kaloo raacda culammada markaa tasriixiyey inuu siqo yahay waxaa ka mid a ibnu sacdin iyo waxa weye ibnu xibbaan ibnu sacdi waxa uu yidhi kaana siqatan qaliila alxadiis waxa uu ahaa nin siqa ah laakiin xadiiskiisuu yar yahay oo intuu axaadiis soo wariyey waa yaray laakiin siquu ahaa saas aawadeed baa markaa muta'akhiriinta rag ka midina marka ay tasriixiyeen inuu markaa siqa yahay ou ka mid yahay ibnu xajar alcasqalaani taqriibka uu odhanaya siqa weeye ou ka mid yahay ibnu kasiir irshaadka uu odhanaya markaysaga ninkaasna waxa weeye siqa weeye yacni markaa sidaas ay markaa u tilmaameen marka calaa kulli xaal yani xadiisku waxau yahay waa xadiis yani markaa saxiixa oo wax cilla ah markaysaga yani markaa ma laha wax cilla ah ma laha xukumka uu sheegayo waxaa laga qaadanayaa waa midda koowaade yacni markaa shahaadatul acraab in la aqbalayo markhaatiyada iyo wixii la mid ah yacni reer miyiga markaa markhaatiyadooda in la aqbalaayo waa mid weeye waa midda kale waxaa laga qaadanaya haddii waxa weeye bishii la sheego adiga oo markaa sooman la yidhaahdo bishii markaa shawaal waa bilatay oo sidaas lagu sheego inaad markaa afurayso inaad markaa soon ku baaqi noqotaa aynay ku bannaanayn oo anigu hadda waa soomo waa iska soomanaanayaa taasi inaynay sax ahayn ee ilaaba ilaa inaad afurto inay tahay waa midda kale waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye maalinta ciidda salaaddii haddii aan la tukan oo ay dadkii qalad sidaa ugu dhaafto iyo garashawaa oo la ogaado un markaysaga iyadoo duhurkii markaa la joogo inay maanta ciid ahayd in berri la qallaynayo ciiddii maalintaa horena la yska sii afurayo sidaa uu nebiguba sala allahu alayh wasalam sameeyey oo maalintii hore muxuu yidhi afura daba dadkii markaa soontii waa jabiyeenoo waa afureen wuxuuna yidhi berri kaalay oo markaa berri subaxnimada wakhtigii ciidda la tukan jiray waayna waxaa markaa timaadaan garoonkii lagu tukan jiray markaa kaalaya garoonkii lagu tukan jiray kaalaya ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku yidhi waa midda kale waxaa markaa kaloo xadiisku kutusinaya ciidda musallaha in lagu tukado ee masaajidda aan lagu tukanin ay sunnihii nebiga tahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam meel musalla ah oo markaysa waxaa markaa garoon ah oo ciidda lagu tukado ayaa jirtay oo u gaar ahayd marka halkaasuu markaa ciidda u bixi jiray ciidda halkaasuu u bixi jiray sidaas aawadeed yacni sida raajixa ah yacni masaajidadu qof dadka ha qaadayaan ama yaynay qaadin ee waxa markaa waxa weeye sunno ah in garoon markaa lagu tukado oo loo baxo oo dadku ay isugu yimaadaan sidaas iyadaabaa waxa weeye mashruuca oo sunnuhu markaa uu yahay sunnihii nebigu sala allahu alayh wasalam waa sidaas marka taas iyadaabaa markaa ka mid a waxyaalaha markaa laga qaadanayo ayay markaa ka mid tahay in la kala tafaraaruqiyo dadkana ma aha oo qaybana masaajidada lagu tujiyo yacni qaybna markaa garoonka loo saaro ee waa in waxa weeye garoonka waa in markaa loo wada saaraa garoonka waa in markaa loo wada saaraa yacni markaa weeyaan marka sidaas iyada ah taasna markaa weeyaan oo xukumkeedu markaa uu yahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatubu ilayk